تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walibood nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegi doonnaa sida uu qof u samaysan karo beer aseendo ah isagoo aan haysan webi ceel baraag iyo wartoona haddaba siday arrintaasi suuragal u tahay ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag inta badan dadka waxaa ka dhaadhacsan in beer gaar ahaan aseendooyinka ay u baahan yihiin lacag aad u badan maadaama kharash aad u badan lagu bixinayo waraabka sida diyaarinta ceelbiyood ama in la iibsado beer webiga u dhow kadibna la keensado matoor biyaha looga soo saaro webiga ama qofku inuu samaysto war aad u weyn waxaa jira wax intaa ka duwan oo beer aseendo ah lagu samayn karo waxaana ka mid ah in laga faa'iidaysto biyaha ay wadaan togaga ama la beerto meelaha biyo fadhiisadka ah ee ay isugu yimaadaan biyaha macalin cali cabdulaahi waxa uu ka mid yahay bulshada ku dhaqan magaalada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu ku guulaystay tajrubo adag oo ah in magaaladaasi uu ka sameeyo beer aseendo ah weliba isagoo aan haysan adeegyadii uu u baahnaa qofka beeralayda ah gaar ahaan dhanka biyaha oo ah waxa ugu muhiimsan ee uu u baahan yahay qofka beeralayda ah beerta macalin cali oo aan sidaasiba uga fogayn magaalada waxa uu ka sameeyey meel biyo fadhiisad ah waxa uuna macalinka ii sheegay in beertani uu aas-aasay wakhti hadda laga joogo shan iyo soddon sannadood laakiin beertiisa oo aan booqannay wakhti jiilaal daran uu jiray haddana waxaan la kulannay beer aad u qurux badan oo weliba ka cagaaran kuwa webiyada waxa uu macallinku ii sheegay in xilliyada adag uu beerta waraabkeeda u adeegsado tubada biyaha magaalada oo kharash badan uu soo saaro haddana ay soo saarayso beerta maadaama beertu ay si maalinle ah u soo saarto khudaar loo iibgeeyo magaalada iyo xitaa deegaanada ku dhowdhow beerta macalin cali cabdulaahi waxaa ku yaala marka laga soo tago khudaarta kaashkaroobka ah ee sida maalinlaaha loo iibinayo geed miroodyo aad u badan iyadoo cambaha oo ah geed ku fadhiista masaafo aad u badan uu yahay shan iyo toban geed qaarkood geedahan waxay jiraan in ka badan soddon sannadood haddaba ku soo dhowaada waraysiga aan la yeelanay macalin cali cabdulaahi oo aan kula kulannay gudaha beertiisa ee magaalada labaatan jirow bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa magaalada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay dhacdana dhanka waqooyi ee gobolka halkan waxaan ku qaban rabnaa waraysi ku saabsan sida uu qof u samayn karo beer isagoon haysan ceel war iyo sidoo kale webi haddaba tajrubadaasi nin tijaabiyey oo ku guulaystay ayaan beertiisa oo aseyndo ah dhex fadhinaa welibaa geed cambe ah oo aada u ballaaran hoostiisa ayaan fadhinaa ugu horeyn ee walaal kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee andalus adigoo bal magacaaga noogu bilaabaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magacaaga imail erey macalin ali cabdulaahi hardhawaada idaacadda islaamiga alandalus labaatan jirow ana boogataan sifayla yaa mayla eray isagan ka faraxsagna insha allahu tacaalaa hardhawaada ilaahayaa ka mahadsan beerta mayu aha isan argo haytaan weba mafuula male motoorna male biraagna maleh warna maleh
sheekh cali bal ugu horeyn waxaad noogu bilowdaa markii ugu horreysay ee beerta la aas-aasay goormay ahayd goormay ku beegnayd wakhtigaas waktigaas waliboo la karooga hata soddon iyo shan sina taqriiban ayaa la karooga marka sheekh caliyow maxaa kugu dhaliyey in adigoon haysan webi ceel war iyo toon adoon haysan inaad beer aas-aasto waliba i dheliyey maylaeraay isoogaha degmada labaatan jirow laeraw magaalooyinka ka dheerta jidyana qarjajaahuwa ee liima malkahelow haddii oo uu dherradeeri ilaa konton maalmood oo kale jidye ma furun lambilood oo kale jidye ma furun marka saas daraadiya ini ana maylaeraayus anina hoolo arday geli walna kahela kahela umudana arday ka faa'iidaysad aninan ka faa'iidaysad udaarta mayba marki hore labaatan jiro mayn koo jirtay udaarta baydhow ilaa dhulkaas jidka hirme saas daraadii ay dhaliidi inay aragdeeda wadanka kabeera yaa ilaahay yaa i waafajiye marka sheekh caliyow geedihii ugu horreeyey ee aad halkan ku beertay ama mirihii ugu horreeyey aad beertay maxay ahaayeen geedo anan horeeyey baariba mayba kamid ah ambaha una hot hoostiis fidhiina ilaa amba kale sida amba ayaa ka bilaaway markiian bilaaway ilaahay fadlijay ambiyaalkiyo dhaleen haan hata inta kamaadano naftiyoba ardamiraajola guridahayo yolaylaka baariya oo miraajolaka abuuri ilaa saydheelow ilaa bokool soona oo labaatan jirow meel hata ambiyaalkan faracanjoon karoogin mal arga magaalada tilaalka karooga ani loo usaday marka saasa may beeray liima liimaha tilaalja marki hor baydhooyo ka shaari marki damben aniba tilaalisho gali hataa magaalada baa iyo aawis gali loo us iyo anian geedo ku gada ilaa saydheelow ilaa bokool milansayna tilaalkuma ergo waleetanta kuroog wal aan tilaaliyo insha allah badiidio marka shacaliyaw hadda guud ahaan miraha ama geedaha ku yaala beerta bal noo sharax tiradooda iyo waxay kaliyihiin beerta wayba ka taalle ambaha liima zaytuun canuuni canab mayu ahaada caad timirmimirawas laakiin timiryaala ka yaalan marka ada bambeelma intaas iyo ka taal ruumaan haa sumaan usun walakayaal mayla arraa isbaandhees na ka taal gallayda oo kale galley ka bahaasa misgina ka bahaasa digirna ka bahaasa ilaahay fadlijay mayu ahatan hataba karugdoysan arga haytano la falahayo hadaba shaqaali falahay guud ahaan hadda geedaha waaweyn ee ku yaala iyo khudaarta yaryar ee ku taala bal noo kala sheeg tirada guud ee geedaha ku yaala iyo waxaa hadda diyaar ah ee khudaar ah
khudaar horda maywa hatan oo gaabta o yaryarooda mayba wax ka bahaase ansalaata walka beere may la eraay isbahalo la eraw koosto walka beere nyaanyo walka beere bocor walka beere bahalo la eraw hadaa hadii la fadow may la eraay sisin walka abuure alwalefadaas may wax gara hada ka bahe shay ala sheeki adan baahanto baha u beertun ka bahe insha allah geedaha guud ahaan tiradooda ambaha tomon ishan taqriiban mayla ayaa ka qiyaase ambaha leemadana yaana ada saasi kadaalika inay ka badantama makyar bambeelmaha may waha lamageedu may waha intaas zaytuunka ada usuna shankeed yaa meelu canuuniga may yaa usuna ada usuna afargeedu may waha qudaarta ada intaas yaa karugo marka sheekh caliyow waxa ugu badan ee lacagta laga helo ma miraha cambaha iyo geedaha la midka ah iyo zaytuunka iyo liinta iyo miya mise waxyaabaha kale yaryar sida geleyda masagada digirta qudaarta aad beerto sida yaanyada iyo koostada iyo ansalaatada yaa lacag badan oo lacagta ugu badan aad halkee ka samaysaa lacagda ugu badan waliba kakuweese liimada ambaha han unka bees badan intaasu inta oo faa'iidada idan le intaasu
cambaha oo kale waxaad ii sheegtay in shan iyo toban geed oo hadda ku yaala beertan ay dhalayaan marka shan iyo tobankaas geed mirahooda ma labaatan jirow keliya loo iibgeeyaa mise deegaanada kale ee gobolkan iyo gobolada kale aad geysaa haddii miraha halmaybu ahaa sinadko idan miraawaan sinadko yaraadaan sinadkii idan miraawaan ilaa mayba seedayanaha bokool ilaa yeer ilaa ada gees degmada geesateediya jasiire ee tukaame e ilaa yaseedaan tusaale ahaan cambaha wuxuu dhalaa laba xili guga iyo dayrta oo kale labadaas xili oo kale oo sanadka uu dhalo haddii ilaahay uu barwaaqo ka dhigo oo kale lacagaha laga samayn karo aad ka samayn karto shan iyo tobanka geed oo kale intee la egta lacagda tirkoob oo guud oo maylaraa us cayiman makasuubina wal isticmaalay haasaa isticmaalay biyaha i walalka dhiibay may wahaa ada beesafayla mayla raay lanki hata beeran suubin an halafadna yaa lakele maasha allah
marka qaabkeed u iibisaa oo ma adaa beertaadaa lagugu yimaadaa ma magaalada adaa geeyo qaabkaad u iibiso bal noo sheeg qaabka adan iibiyo waliba wahaa haddii ambaha hago qiib beertalankoe qeybta laka tirsada qeyb magaalada jiye jemni laka biye qeybta faaraga laka biye laakiin sida badanna jemni badan
sanadkii kugu lacagta badneed oo aad isdhahday sanadkan bal lacag fiican aad beertan ka samaysay ma noo sheegi kartaa iyo waxaad qabatay sanadkaas maadaama muddo shan iyo soddon sannadood aad ku guda jirto beerashada iyo dhanka beeraha
heeraha ada qiyaas may waha ada afartan milyan oo kale walka hele saanan malayaw maadaama tirkoob oo ana ayman anan kasuubina isku beelada jari hoole iwalna ada la isticmaalow marka beese oo ada maasha allah afartan milyan walka qiyaas haddii beerta aaranta shaqooyin kale ma qabataa adiga oo aan ahayn beertan oo ka duwan mise tan unbaad ku shaqaysataa oo ad ilmaha ku korsataa
annaga shaqo kale beeroley oo badar kale ka bahow oo miski iyoonay digir ii galey ka bahayaan iyo haysna laakiin sida oo xiliyaalkan yooba abaar iyo dhibaato iyo walaa isku jijari sida oo macnaha tan manfacadan leta beero kale hoogaha may waha mangleh beertan hadda waan ku soconay oo gees ilaa gees waa tagnay beer aad u ballaaran oo dhul fiican ku fadhido dhulkan cabir ahaan ma cabiran yahayoo intuu yahay hegtar ahaan ama mitir ahaan ama malahaya ma ogta maya mee dhulka mal abirna abir male may markii hore gacangal kataabi makiina malgelina abir hotan maayman male laakiin mayle raay us hoogaha beeroo ada maasha allah ada seendado an qalmaaso
marka dhulkan bal sidaad ku heshay ma asigoo dhan aad hal mar gadatay oo aad beertay mise maalinba waxbaad ku daraysay siduu kugu soo galay dhulka markii hore dhulka markii hore mayba hiyagalay ana mayla raay us qiib mayla dhulkaba binaaway ani mayla irasku taabade qobsadi qiibna mayba gadayha adaga afar biyaaj yag shalgadi kada dari marka marka wal iskada dari marbu taakitaakilan gadi marka beerta saas ayaa mayla raay ayaa inta ka deerti magaalada labaatan jirow waxaan ku aragnay beero badan oo qudaar ah cambe iyo geedo badan ku yaallo dadkaas ma adigay kugu daydeen mise adigaa ku dayday yaa ugu horreeyey oo beerahan halkan ka beeray
beerahan magaaladan may waha wal qudaarle raw haddii ana beertun suubiyaay ma lahayna odiga oo taariigdii oo siyaad bara lama amba nka roogdii oo hataba baalan ee inta karuugan ya jaran ma oshii wal analay mayleraa isubaartunle farcaanja ee wali oo hata labaatan jar karuug marka saas ay tahay marka sheekh caliyow lacagta oo aad ka samayso beerta ma khudaartaad iibiso oo keliyaad ka heshaa mise waxaa jiro wax soo saar kale oo ay beertu leedahay qaabkeese aad uga soo saartaa qaabka waliba waa qiib qudaarta haddii habata oo miraaji wal abuure mira haddii la abuuro dada an kuwe aa marka tilaalkasi dada usade beesilaka gade marka taas haddii laaka guduba gudaarta miraasheela gade may kala jareeh galliya ka bahaas fuusilka shibe digira ka bahaas fuusilka shibe marka manfacaad iyo boorra hataa ka bahe isuna beesika kuwees hataa moos iyo dhow keenkadarne moosa karuug marka ada maysha maasha allah dhagaa mafa'iido oo mayla araa ilaahay leylagmahadiyu maasha allago tallaalka oo kale marka sideed u iibisaa oo calaageed intee siisaa meelaha looga kala yimaado ma magaalada unbaad ku celisaa mise meelo kale ayaa dalabkiisa laga soo dalbadaa meelo kale lanka kuwe magaalada wanawalka usada meelo kale lanka kuwe marka mootilanshaandhada iritalahansurume marka mayra calaageed lama doolara gade marka geedgaasala telaal geeda meelo katilaali mira wahan waa balgurdahay geedka ana gadaw may badhonya adaga nus mitir oo kale iyo madi jaraada iyo gade madaasi alsin isu ojar iyo gade saasayta dadka magaalada usade dadka geesiskana usadaayan meelo kale lankuwa ilaa bokool waa bakinsha ilaa bokool ilaa aragdeeda baay soo wala baydhowbantaha kanjeeda ilaa jiir ilaa busul soo nagun a eeridun degmadu iyo usadaas sheekh caliyow tan iyo soddonkii sano beerta aad ku guda jirtay ma isku dayday in dhaqaalaha beerta kaaga soo xarooda aad waxyaabo kale aad ka qabsato xoole iyo guryo iyo wax aad ka iibsato ma dhacday ma jarta may may wahaa dhul oo maanaha la dhisiy oo dhisma degma degaanka intaal oo dhisan haa magaalada intaal labaatan jar oo intaal dhisanga jar marka manfacaad oo badanga jar ada dhismo arday guryaal oo yoona xaafada e iyo isku jaran ada kiruha ha guryaalka mayb hada kirilanka jar may wah lama gurwo iyo sadi gurwo ku hata kirmalanka jar lamana kirilanka jar lanka sadiido marka mayseerin diyaari aana lahayn mayba guri ay diintaa leh adaga ada shan guri oo kale ana lehe gaaran la isticmaala iyo iyaalkay la isticmaalan hata ijaar malanka jar haa shanguru ana isticmaala iyaalkay ya isticmaalan saddexna kiru hoola may waha wal gaalmin roog laakiin lo iyonay erigan erigan roog tiradiyo may waha mabadan ada looda jiilaal iyo wala iskaji jaray abaari iya ka badati laakiin ada hoogaha ada wal oo badanayn ya in roogo
sheekh caliyow hadda beertan ayadoo xilligan aan joogno uu yahay xilli jiilaal adag ah inkastoo roobabka ay hadda bilowdeen haddana waa beer aada u qurux badan oo cagaaran alle ayaa ku mahadsan sidee marka kugu suurta gashay in beertan ay sidaan u cagaarnaato iyadoo kuleelkan daran uu dhacayo waliba beertan markii oo jiilaalka muuqdii sanadkii hataana horey mandhar ma lahayna roob la-aan agati ida kuleel angali markii arintaasay dhiidi iyo mayba suubiyayha motoor malahayna mayba suubiyayha tubo oo dheer oo ada beerta ilaa geeska gees seedaas oo motoorka magaalada labaatan jarow lahaka jiidi iyo ka hiri oo maylaraa konton dolar lahagadi geed welbad hoosisa dhikaay saasahaa tubada hoosisa dhikaay sanadkan saasa ilaahay fadli iyo hakadeerti wali enjigini mayla raa'iisu ma badan wal hal ilaa ma wal enjigi jaran laakiin asaasaha ka deerti hatan maasha allah waaba nicmaysatay nicmadan in bilowtay ilaahay hanin ziyaadi
marka sheekh caliyow beer aanan lahayn webi ceel iyo war toona haddana aad ku waraabinayso tubo oo lacag ah oo mitricube lagu xisaabayo ma isbixisaa beerta tubadii markaad ka bixiso oo kale lacagama kaaga soo haraan oo aad ku noolaato
haa may waha tubada waqtila imbaahdaas bifadlilaahi beertamay balataha il oo biisheenas ciid manfaadan le haddii beertan un hatu fidhiin roobkooy ila way bakataa lehe dhinaga koofur haayo galaas may waa letaha ad afar ilood oo kale leta miyoja haddii bii koymeel binaawo oo dhul e malkelaw iyo dhonga waraabas lama beri sidberi oo kale dhahdiya malha galaw waraabas waraabo leraw malmbaahan taas daraadiya madi dhibaato dhiidilay hogaha kaabfadaas anta kale ilaahiyaa ka filan biiman baahan faa'iidiyey taasu anta jidaalka jar kulaalka jar mis kursiga geedo iin laybilan baahanyama anta kaleba malambaa malambahanba marka ha beeso isku dhiibi kor wala nagata isku dhiibi kor ayaaba waliya hasaartiyala ku dhiibe
sheecaliyow marka waxaad nooga warantaa bilowgii ee sidaad ku soo bilowday sidaad biyaha ee geedaha ugu heli jirtay markaad bilowga ahayd oo aadanna lacagna haysan beertana aysan lacag kaa soo gelaynin xilligaas bal sideed kusoo barbaarisay
may ku barbaariyay beerta markaasay geedo yaryaraayeen gaarig dameer angadadi gaarig dameerkana may waa haan oo aag ee saari tubo dheere angadadi gaarigaasa habuuyay ceelka oo labaatan jir oo degmada ka taal beerta beesi dhiibay ada soddon ilaa haanti miilo ha dhiibay markii anasuu shaana ilaa miilo qodadi balastiga kafidi iyo sugaala kashibaay balastiga isama sakeele sakeela lankugaaday lanka iibihay geedo barbaarinti society dadkii kala shaqeeyeen maya shaqaalo ma lahayna laakiin iyaal aana dhali ionay dad oo maylaha arday eh oo kale la ii kala shaqeeyeen anina ma wax horey macalin uraan ahay aataad la ii kala shaqeysa anina dugsigana hataa dugsigu beerta dhatiya geeska saa ka taali hataa la guuriyey inta laga marsiima marka beerta saasa barbaarinti society dugsigu welma dhikahay yarku aana dhaliyaa ku wareejiye sheekh caliyow waxaa jira dad badan oo dhallinyaro ah oo waddanka jooga oo shaqo la-aan ka cabanaya oo derbiyada fadhiya qaarna waddankii ayay kasii tahriibayaan waddankan ninkaan lacag haysan oo aan hanti haysan miyuu ku noolaan karaa ma shaqaysan karaa asigoo waxba haysan ka noolada kor waliba waaha dee wadanka wadan fayloo dadaa jara miil araka shibiley ka nooladaw sidana nin sheegay una mamaran welo korjoolka abuuradaw ee aragka fisdaw oo dhul walanbahaa la sheegay oona ilaahay mafadlijay geedaysu hata arag wahaytan dhulku waa ka baxen webanama leh marka haddii ilaahay basinad yaha toosiina laanyey may wahaa ma baahan ilaahay yaa taajir ah may waha faa'iido filan haysa marka lankasta dhul qaba lankasta wadan qaba inay wadan yay baarada koro waan ka noolada kor meel kasta haato meel shiid ban hayn may waha taasi waaba wal isku huba xaasidnimo iyoonay kasle iyoonay mayla raayus haddii laisku bii lan welba meelirooka noolada koro iniis badnan galne mayla raay dandan gumaysine meelona lanka afduuban marka noolada koro lankiiba oo mayla raay ilaahijay tawakal beertun marki anasuub yaay walmaka roogno daleelahayti haddana geekamay wahaa geeda kan hoos jeeda hoobka bata kaasa galaas walib waha mayla raay use hata geeka faa'iido badanga iyaley way waha madi hor walmakiyaalna hoobliska deeya ilaahayba tada saarad ilaahayna inka kaalmay marka lankasta mayba waha lahaaha may waha dhuljeka noolad kar waan ardays ilaahay aaminay saasa aa qof walban haysana inaysu hataa beertuubsada koro beertan wayba jare hadda maalintuntan may falaasay dad oo shaqaale iyo falaasi shaqaaladaas beesilis yahay anis yahay may aha haddii adiina beese ka hela lanka oo deegaanka roogona beese ka hela waa marnaas faa'iide ma aha marka may aha lan welba may aha wadanshay iyo kanoolada koro tariib iyoonay maylaraa isu meelo iyoonay jabaasiisnimo iyo dhibaato hunguridadanka jey marka inay lamb wadanjay kanoolada taasa muslimiintan anka baage marka
wax walba oo la bilaabo caqabado ayay leeyihiin bal caqabadihii kugu darnaa dhanka beertan kaa soo wajahay bal haddaad qaar nooga sheegto
caqabada beertun hayay wajahdi weliba waaha wal horta sinadka unka darnaay milahayn haa sinadkan caqabad anka kuleel badan oo eed iyo eed may tan anka darnaay wal tan anka dorang milahayn welisha geediya mayla raay isu mirmalkuwayn tan hata sinadkan dhiidi walanka dornaay milahayn ee hoogaha busheana la jari cuduree la jari ambaha mayba jare hata babaay sheeki la raw beertuun dharaarnaay ambihi hata bushe gali dhammaadii cudura gali marka wal sinadkanka dornaay milahayn oo siniyaa hore sun i walaha gadadaane daawo i wala isticmaalani garash badangan oo ku baahay ilaa markiiba soddon doolar labaatan shan doolar intaasaha ka safarsadaay baydhooykalku waay deegaanka kan oo daawadu mataala isku jarta laakiin war sanadkan ku dornaay ma erin ee beeraha sidaan ognahay waxay u baahan yihiin ee, cilmi iyo aqoon nafaqa nafaqaaday u baahan yihiin dawooyinay u baahan yihiin taas marka adiga halkeed ka baratay oo sida beeraha loo nafaqeeyo iyo loo daweeyo geedaha oo kale waliba waa ka barday he walaa maybu ahaa haddii aad waqti ka dhex jarta adiibaa khibrido bardaas waqti ka dhex jara ee, dana dada la hariiray oo miilo rugan ilaa gornyoolaylan rooga ardhubi e ee la hariiray ilaa baydhowlan rooga oo daawad iyo walaa kasaw ee la hariiray nina maybu ahaa tajrubaad iyo suubi ay argay daawadati manfacaadla iti walantaraan iti ba- arde nina waaba fahmay markun ilaahay kamaasin walayarma ishmaay hata badanaba ilmisha ini hata madunkur wanuba angmale sadoo barkoor nafaqaadka waliba waa haa, ee, isku jaran nafaqaada jara sida oo agaarisada iyo ee, kushiimada iyo ee, daawo saas ee iska jartayana nafaqaad ah taasna yaana lakoo jarile
mustaqbalka maxaad ee, dhanka beertan aad jeclaan lahayd inaad inaad kusoo kordhiso waxaan ognahay in hadda beertan aanan lahayn ceel iyo war ama xataa barkad ee, ma jeclaan lahayd inaad ceel ka dhex qodo ama barkad weyn oo biyaha ceelka ku hayso aad ka samayso ama ugu yaraan xataa war aad ka qodo dhexdeeda ee, si biyaha roobka aad muddo badan u manfacsato
koley ee, sida la falow ilaahay la keele ee, maybu ahaa adoorta eel wadanku maybu ahaa mal kelow biyo ka aruusinye laakiin dheerta boqolaal iyo boqol soddon ilaa miilow rigley dhow kor ee, dad oo kambani ee, bonhayna shirkad weyn ale godo kor marlan kuma godo kor markan een, taas haddii la dhiifa diyoba eel godofadi maanaha taasi eel gacmeed miya rajadii hanuuma kuwiin may bahata rajaday miinda insha allah hoob ilaahay baara ini aan biraag suubi biraag biikeedii ashaa taas oo kale leh hata rajaday kuwiinta ma rajo kale ma qabo Eh, hoob ilaahay Ee, hadda waxaan arkay geedaha qaar ee cambaha inay miro fiican leeyihiin xilligii ay mirayn lahaayeen waa lasoo dhaafay bal mirahan ee, siday ku dhasheen caliow waliba kadhaladeenaha turaabta una roogna maasha allah ee turaabtan kafaylow udaartee waqtaba male oo ma korta ardajiyalay gal korma waqti kas usku dhalaandhay turaabta maanaha una roogna eed iyadan faylata ee, labaatan jarow mayla raayihin dadku miilo maraayan labaatan jarow hamar oo kale leh ee dhuldhiyan qala mema oche labaatan jarow miilka faylalan ku dal marhaaye oo sheekha emadon iyo sheekoy meelolbaseed ma yari xamar haddii laagtaba labaatan jarow yaan kafayla yaa yari dhulka markan hadda caqabadan haysato waliba ka mid ah buududkan araga hayte buududkan caqabada an kiwiin buududkan ay haysato meelka odobo dadka meewaha galey iyo walaasa ka abuuradayan eringaha galadayan dhuwaha galadayan ha iibiyaayan an markun beertay malha galow oogaha ilaa dhiyay markasaba oo wadnay ka dare boodka la kala faasinyimo iyo haddii boodka ula hadfana banaanka yaala fadan sida dhoobay oo kale iyo karoongana gada fadan caqabada dad haysatid boodadku boodadka may oo reebaha may hoolba ha galeey yaalba ha galeey tuuba ha galaase haddii la banaayfaadna maanaha beerta gudaartiye maanaha cayayaanka boodta ka dhagado yay dhibahay inay binaaha taronayd taas haa taasi agabadan kuweyn taasu marka taasina siliga haddii la hela lahay faylaad fadariyaha siligan beertun kuwari jawha lacag disna iyada aan wiintaha marka haddana wadankan haddana hooli roog haddii aada suubida haddana gaala gale ya haa taasniyaan adaa miskideenya ilaa hoob ilaahay eronna hoob ilaahay eron taasna ka tali jara insha allah
Ee, ugu dambeyntii maxaa fariin ah ama baaq ah oo aad u diraysaa ee dhalinyarada soomaaliyeed oo wadanka jooga
may baan diray dhalinyarada soomaaliyeed ee kolley ana oo may la eraay use inti nafta la jeela may la eray naf walaalka la jeela waa la eray marka may baan diray ee, wadankan wadan faylow wadan barwaaqo wadan nibdeedu wadan islaamu marka ini may aan dirayhin ini wadan shaku nooladano ilaahay sho tawakalano wadan shoo ardada maalgashi kusuubsadan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب